dhacwdaane midnaan cayrinaynine oo caradiina hala iseeyo ururka caafimaadka ururka caafimaadka caruuriyo ciroole dadkuu u wada cawdaane midnaan cayrinayne oo caradiina hala iseeyo ururka caafimaadka
bismillaahi raxmaan raxiim salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu canow wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka caafimaadka ee radio sangoni barnaamijka caafimaadka ayaa ah barnaamij toddobaadle ah adahan oo kalena aad kala socotaan raadiyaha sangoni muujada siddeetan iyo toddoba dhibic toddoba makaartiisa dhobley iyo nawaaxigeeda laba barnaamijka caafimaadka waxaa idinla socodsiiya anigoo ah maxamed cali samow toddobaadkan waxaan ugu hadlaynaa barnaamijka intuu hawada ku jiro hadduu allaha agooda la idmo faaiidada caafimaad ee ubadka uu leeyahay caanaha naaska hooyada naasnuujinta waxa ay door weyn ka qaadataa caafimaadka hooyada waxaana ay ka hortagtaa cudurro badan oo ku dhici lahaa hooyada taasina waxa ay ku xidhan tahay sidaa joogtada ah kuna habboon ee ay hooyo kastaba u nuujisa ilmaheeda caanaha naaska waxaa maanta la ogson yahay in caanaha naaska hooyada ay yihiin daawada xanuunada iyo daawada ka hortagga ku dhici lahaa ilmaha iyo hooyada oo aanan jirin wax lala barbardhigi karo oo lagu doorsan karo caanaha naaska hooyada gaar ahaan lixda bilood ee ugu horreysa naasnuujinta ilmaha yar marka uu dhasho ilmaha uuna waayo naasnuujinta caanaha hooyada waxa uu la kulmaa dhibaatooyin badan oo dhinaca caafimaadka ah sida shuban mataga iyo cudurro badan haddaba qaar ka mid a haweenka ku nool magaalada doble ayaa ka warbixiyey sida ay ubadkooda ugu dadaalaan naasnuujinta waxaan deganahay xaafadda bosniyo oo maxay aheeday aniga caafimaadkayga markaan ureeshto kaleeto waxaan tagaa dhakhtarkaan la kulmaa macnaha markii kaleeto oon dhalo oo cunuga aan dhalo ilaahay wax qaar qaba isiiyo maxay aheeday waxaan sameeyaa dhakhtarkii iyo cunugiiya dhakhtarkaan ku celiyaa laakiin se dumarka xili walba waa hooyo way dhalaysaa tarka inay dhaqaatiirta la kulmaan xili walba ay la u tagaan oo maxay aheede warbixin ay kasoo qaataan ka caafimaad ahaan waxaa ugu dadaalaa maxay aheede xilligii ilmaha maxay aheede iga xanuunsado ama aan dhalo oo kaleete dhakhtarka macnaha markaan isbitaalka ku jiro waxay ku dhahayeen dhaqaatiirta nuujin ilmaha macnaha naaska kowda hore waa caafimaadka koowaada caruurta ku dadaal macnaha way kurtaare way ku dhirigelinayeen way ku dhahayaan maxay aheeday ilaa lixda bilood oo naaska cunuga la nuujinayo waan ku dadaalaa macnaha naaska waan nuujiyaa cunug xil walba waan la socdaa waqti kastana macnaha cunugayga caafimaadkiisa iyo kubiciisa iyo macnaha noloshiisa sidoo macnaha ay ku horumari lahayd ayaan macnaha aan ku dadaalaa waxaan u sheegayaa horta hooyooyinkan ku horumaraya waxaan hooyooyinka leeyahay caruurta xili walbaba waa inay maxay aheeday lagula tacaalo dhakhtarka lala kulmiyo xili kastana macnaha caafimaadka cunugaasayto oo maxay aheeday sidii maamada caafimaadkeeda iyada koowda ugu hore caafimaadka si ayda uga dadaali laheyd haddii macnaha nafaqadaro kale ku timaado dhakhtarka si ay ula kulmi lahaayeen si ay tallaalka u dhammaysani lahaayeen sidii macnaha macnaha caafimaadkooda iyo xaaladahooda si xili walbaba dhakhtarka ay ugu xirnaani lahaayeen siday horumar iyo guul ay u gaaraan caafimaadka dumarka sidaa iyadan macnaha hadda ku boorinaya dumarka inta caruurta maxay waxaan leeyahay hooyooyinka caruurta xili walbaba halageeya dhakhtarka maxaanaha jadeecaa jirto wax kastaa iska jiro xanuuno badan baa iska jiraan waxyaalo kastaa iska soo bixi karaan waxaan leeyahay hooyooyinka sida anigoo kaleetaba ahaado waxaan leeyahay hooyooyinka xili walbaba caruurta ha kula xirnaadaan dhaqaatiirta xil walbana ha ku dadaalaan cunugooda caafimaad bismillaahi waa kaltuum axmed oo degan xaafadda boosniya caafimaadka ilaahay haaya ilaahay wuxuu maxaa dhihi jira ninkii caafiya wuu caafimaadsan yahay ilaa salaama aniga nafsadeyda isbitaalka mar walba waan la xiriiraa haddaan uur leeyahay haddaan uur lahayn bana waan mar walba waan tagaa aa wax alla wixii caafimaadka maxaa dhaqtarku isoo fara waan sameeyaa caruurdeed markaad maxaa dhihi jiray xaamilaba aad noqoto isbitaalka aad la xiriirta marka isbitaalkaana ku umulnaa ilaahay hadduu wax kheyr qaba na siiya haweenka ilaahay kheyr ha siirto way barakaysiyihiin waxaa mar kale waxaan maxaa dhihi jiray aan meeshaan fariin ugu dhaafaya inay isbitaalka la xiriiraan iyo maxaa la dhihi jiray goobaha caafimaadka ay tagaan ilmahooda iyo ayagaba naftadooda iyo ilmahoodaba ay u dadaalaan dhanka kale qaar ka mid ah dhakhaatiirta deegaanka dhoble ayaa ka warbixiyey faa'iidooyinka uu ubadka u leeyahay naasnuujinta iyagoo intaasina ku daray in hooyooyinka ilmahooda si fiican naaska u nuujiyaan aniga magacay waa deeqo waxaan ka shaqeeyaa mc h bosnia haddaan ka waramo faa'iidada naasnuujinta faa'iidada naasnuujinta wax maanta la isweydiinayo ma aha waa wax muhiim noo wada ah naasnuujinta faa'iidadeeda waxaa ka mid ah ka hortaga difaac difaaca ilmaha oo aada ugu adkaada weliba naasnuujinta waxay usii fiican tahay hooyadu markay ilmaha ay dhasho marka ugu horeysa waa in loo sameeyaa dambarka si loo siiyo dambarkaas cunugaas hadduu helo caafimaadkiisa wuxuu noqonayaa cunug caafimaadkiisa uu aada u fiican yahay naasnuujintana waxaan wada ognahay hooyadu haddii ay lix bilood oo consecutive ay cunugeeda ay siiso naaska in ay faa'iidooyin badan ay u leeyihiin sababtoo ah cudurraday ka difaacaan waxay ka hortagaan wax alle wixii markaas ilmaha soo hujuumo oo cudurro ah ayagaa difaac u noqonaya naasnuujinta hooyooyinka magaalada dhobleyna waxaan ku boorinayaa in ay lix bilood oo xiriir ay nuujiyaan ilmahooda insha allah badan baa ka imaan kara ilmahaas oo uu ku dhaco cuduro cudurada faafa sida jadeecada sida shubanka shuban biyoodka oo hadda sida badan magaalada ka socda waxaasoo dhan waxaan u adkeysan karin cunugii aanan naas helin waxaweye horta waagii hore way jiri jirta ilmaha isku nuuga oo aada u badan laakiin hadda waxaad moodaa dadka xoogaa inay maskaxdooda ay sii furfuranayso dadku sidii hore weli ma aha hadda waxaa lala qabsaday aaladahan casriga ah wax walba lagala socdaa marka hooyada hooyada hadday isku nuug dhali jirtay xataa hadda waxay samaysaa si ay dhiigu uusan ugu dhicin oo kale cunugeeda waxay u samaynaysaa naasnuujin aada u fara badan hooyada hadday naasnuujin aada u fara badan heshana waxay noqonaysaa hooyo cunugeeda uu markaas naaskeeda sidii tooska ahayd oo u helo hooyo hooyooyinka deegaanka waxaan ku boorinayaa in ay mar walba wacyigelinta la socdaan annaga hadda ka m h ahaan m c h ahaan marka aan kaala hadlo maalin kasta waxaan bixinaa wacyigelin naasnuujinta ah wacyigelintaas naasnuujinta hooyooyinkaan siinaa hooyooyinka boqolkii boqolkiiba saddex iyo afar ma ahan intooda kale waxaa laga yaabaa inay ku tallaabsadaan wacyigelinta aan siinay marka hadda waxaad moodaa sidii hore inay iska bedelayaan ummadda naasnuujinta horta waa wax muhiim ah oo u ah caruurta iyo hooyada labadaba marka haddii aan fiirno xagga caruurta waxaa jiro at least dhowr faa'iidood ay u leedahay caruurta waxaa kow ka ah cunuga wuxuu ka helayaa nutrition nafaqa fiican uu ka helayaa maxaa yeelay naaska hooyada wax ka fiican oo nafaq ahaan loo isticmaalo oo cunno ah caanaha naaska hooyada wax ka fiican ma jiraan waxaa kaloo ka heli karaa cunuga difaac antibody waxaa la dhahayo difaaca jirkiisa oo cudurada qaar haddii ay soo weeraraan oo kale uu ka difaacayaa naasnuujinta faa'iidada laga helo waxaa ka mid a dhowr waxyaabood uu cunugka helaa cunugan faa'iidey ugu jirtaa hooyadana faa'iido in micnaha caanihii naaskeeda ku jiro ay ka baxaan ayadana faa'iiday ugu jirto waxaa jira marka ilmaha markaan fiirino waxaa jira waxyaabo badan ay ka helaan naasnuujinta sida naasnuujinta waa nafaqay u tahay cunugan haddii uu naaska si fiican u qaato idminis jirkiisa nafaqo badana gelayso oo waa enaf waaye waxaa kaloo ka mid a naasnuujinta cunuga wuxuu ka dhexli karaa in antibodies uu ka helo antibodies oo difaacaya jirkiisa wixii soo galo oo cudurada ka difaacayo waxay kaloo naasnuujinta ay cunuga hoos uga dhigi kartaa khatarta cudurada jirkiisa soo galayo in naasnuujintaas ay ka badbaadiso cunugii waxaa kaloo imaan karo cunugan inuu healthy weight yeesho healthy weight miisaan caafimaad leh inuu yeesho overweightna uu noqonin oo obese uu noqonin underweightna uu noqonin oo cunuga maxaa la dhaha ii sheeg uu miisaankiisa eber noqonin cunuga naaska hadduu qaarto ilmaha kale wuu ka caqli badan yahay smarti u noqonaya cunug smarti ah oo caqli badan maxaa yeele caanaha naaska hooyada ilmaha waxay siiyaan xikmad badan ay siinayaan oo cunuga loo dhammaystira caanaha iyo cunuga aan la siinin isku caqli ma ahan waxaa kaloo ka heli karayaa haddii uu weyd badan uu lahaa inuu weydkii micnaha uu ka yaraado markuu dhalina hadduu weydkiisa badnaa weydkii inuu ka yaraado micnaha hore idinkugu sheegay weydka waxay siinayaan healthy weyd cunuga miisaan caafimaad leh muhiimadda intaasaa ugu muhiimsan Een, ah, laba shay aa jiro waxaa jiro qeynuun ay qortay een, w h o iyo unicef iyo hay-ado badan ay qoreen waxaa kaloo jiro xag diiniyan marka loo fiiriyana qaab loo sheegay oo diinta ay u sheegtay xagga diiniyinka markaa fiirino ee, waa laba sano laakiin hay-adahan waxay ku baaqeen lix sano ee, lix aan lix bilood in la siiyo cunugan oo kale Een, muhiimaddu waxay tahay cunuga inuu naasnuujinta uu qaato haddii laba sano la sii karo way fiican tahay laakiin hal sano ama hal sano iyo baroo kale in la siiyo maxaa yeelay waxaa complete u noqonayo Een, wax walba oo aan soo sheegay oo faa'iidaha oo naasnuujintaas uu ka heli lahaa teeda kale meesha waxaa hooyaday ka heli kartaa iyada xataa family planning ay ka sameyn kartaa oo ilmihii intay isku dhadhawaan lahaayeen in xoogaa space uu meeshaas ka imaado child spacing waxa la dhahayo oo ay sameyso oo ilmaheedii iska daba tegin oo ilmaheedii oo waqti u dhexeeyo marka waxaa ugu muhiimsan one and half yeer hal sano iyo bar in cunuga la siiyo naaska wax badan ay ku kala duwan yihiin cunuga hadduu naas nuugin iyo cunug naas nuugay isku qaab ma aha waxay ku kala duwan yihiin maskaxda iyo jirka intaba cunuga markuu naas nuugo iyo cunugaan naas nuugin xagga caqliga ma ka sinna cunuga naas nuugay iyo kii aan naas nuugin xagga muuqaalka jirkana ma ka sinna oo maxaa la dhahay cunuga aan naaska nuugin waa cunug daciifa jir ahaan marka loo fiiriyo oo maxaa la dhahaa oo caruur kale haddii isdagaalan oo kale awood badan aan lahayn aan iskaga dhici karin ii sheeg ee, maxaa la dhahay aad u daciif ah laakiin midka caanaha naaska loo dhammaystiray mostel wuxuu noqdaa mid strong ah xagga maskaxa marka loo fiiriyo iyo xag jir ahaan way kala duwyeen xagga ka waxay kaloo ku kala duwan yihiin midkan naaska aan la siin wuxuu khatar ugu jiraa in cudurrada qaar uu si fudud ku qaado uu u nugul yahay maxaa yeele difaaciisa liito sida haddaan kugu soo sheegay faa'iidooyinka laga helo waxaa ka mid aan ku dhahay in difaaca jirka ay siiyaan ilmaha marka ninkii cunugii aan la siinin caanaha naaska hooyada difaac badan ma haysto marka wuxuu khatar ugu jiraa mar walba ee, in maxaa la ii sheeg oo cudurrada ay ku dhacaan macnaha waxay tahay een, ah, waxaa jira horta waxaa la dhahay family planning family planningka wuxuu dhigayaa hooyadan intay cunug nuujinaysa inay cunug kala qaadin ee cunugan timekiisa ay u dhammaystirto waxa dhibkaas ugu badan uu haystana waxay tahay soomaalida hadda ugu badan Een, maxaa- waxaan kuu sheegaa ii sheeg een, hooyadii cunugay nuujinaysaa cunuga asoo timekiisa aan dhammaysan ah, waxaa dhacaysa sometimes in een, ah, cunug kale uu soo dhex galo cunug kale markuu soo dhex galo kii naas nuujinta ay u socotay qadkuu ka baxaya waxaa imaanaya marka qadka markuu ka baxo cunugan in lagu mashquulo asiga marka interval timekiisii waxbaa ka naaqusay naas nuujintii timeka loogu talagala ma qaadanin marka waxaa habboon hooyooyinkan kula tali lahaa cunug markaad nuujinaysid in micnaha aad samaysid family planning inaad samaysid family planningka dhowr nooca loo samayn karaa Een, meeshan waa la isla joogaa ma la kala ahaan kara waxaa la samayn karaa marka een, in la isticmaalo eh, waxyaabo cinjira jira garabka la geliyo ama minka in la xiro kale waxyaabo badanaa la isticmaali karaa si micnaa looga badbaado inta nuujintaas ay socoto cunug kale inuu imaado meeshii uu cunugii naas nuujinta u socotay uu time tableka uu ka khaldo uu cunuga naas nuujinta u socotay meesha lagu iloobo oo kan loogu bilaabo inuu systemka qaldo iyadoo laga baarandegayo marka waxaa habboon cunug walba waqtigiisa in la siiyo Ee, dambarta waxaa loo yaqaanaa colostrum colostrumkaas waa shayga ugu muhiimsan caanaha marka la dhaho waxaa ku jiro mineralis macdanta ugu badanaa ku jirto waa mid ugu muhiimsan cunuga soomaalida eh, dadka waxay sameeyaan badanaa dambartaas way daadiyaan caanaha kale ku xiga oo caanaha caadiga ilmaha siiyaan laakiin waxaan kula talin lahaa dambarta in ilmaha la siiyo maxaa yeele faa'iido badanaa ku jirto mineralis badanaa ku jiro iyadaa ka fiican caanaha kale ka mineralis badan inkastoo xaddi- xaddigeeda uuna badnayn laakiin haddana waa wax aad u fiican oo mineralis badanaa ku jiro Een, ah, waa sax kala fogaanshaha caruurta ama jalis basinka waxaa la dhaho waxaa kow ka ah cunuga si saxan haddii naaska loo siiyo cunuga haddii si saxan aa naas ku siisid cunug kale booskaas maba soo galayo kana u dhammayne kan wakhtigiisa markuu dhammaysto oo taimkiisa la gaaro ayaa waxaa u gudbi kartaa mid kale soo marka famil balaninka ama waxa la dhaho jarl spacinka waxaa kow ka ah oo ka qayb qaato waxa loo yaqaano brestfeedinka waa sax arintaas waa arin jirta waa wallaahi waxay ku xiran tahay horta hooyada sidee nafaqada u qaadato hadda neef aan xoolaha oo kale markaa kaga soo tusaale qaato neefka xoolaha hadduu waxba cunin wax caana ma dhalayo hooyadan ayadana sidaasoo kale waaye waxaa loo baahan yahay maadaama ayada oo caana ay bixinayso oo cunug uu nuugayo in ayadii kow horta ay nafaqo badan ay hesho ee cunto badan ay cunto cabitaan badanna ay samayso si micnaha production waa sida warshadoo kale waxaan wixii la geliyo inay soo saartaa la rabaa laakiin qof ayadoo baahan waxay soo saaraysa ma laha marka haddii hooyada ay nimcaysan tahay oo caano badan ay leedahay adiga barday four times five times way nuujin kartaa laakiin haddii naaskeeda oo caano lahayn cunuga waxba ma ka nuugayo marka hooyooyinka waxaan kula talinahaa ayagana maadaama ayagan la nuugayo in ay nafaqo badan qaataan hadda isbitaalka waxaan ku aragnaa badanaa hooyooyin anemi ay kusoo dhacayso anemidaas marka waxaa keenaya iyadii waxba ma cunayso naaskana cunugay siinaysaa hooyada waxaa loo baahan yahay waxyaabaha nafaqada keeno jirka nafaqada gelina inay cunto maadaama wax badan oo caana ay ka baxayan oo ilmihii ay nuugayan sida green vegetabuleska khudaarta cagaaran oo kale inay cunto liverka inay cunto beerka iyo waxyaabahaas ay subaxii ku quraacato cunto combalate cabitaan badan inay samayso ayaa loo baahan yahay saasaan kula talin lahaa hooyooyinka waxaan kula talin lahaa hooyooyinka inay ilmaha naaska siiyaan ilmaha naaska faa'iido u yahay koriinsha ka helayaan difaaca jirkooda ku dhismaayo maxaa la dhahay waxyaabo badan ay ka difaacayaan marka way u baahan yihin inay naasnuujin fiican helaan hooyooyinka waa idiin sheegay samhow cunuga inuu naas nuugi waayo waxaa keenaya in hooyadiisa aabihiis kala tagaan waxaan kula talin lahaa in cunugeedii maxaa yeelay wuu u baahan yahay xilliga ugu baahida badan yahu ku jiraa teeda kale haddii ayada iskeeda ay ugu jarto taas waa wax dembiga waaye cunuga waxaa loo baahay in naas kala siiyo teeda kale family balanin ay isticmaasho hooyadan cunug markay dhasho cunug kale inay muddo laba sano gudahooda inay iska ilaaliso inay uur kala qaado oo family balan ay isticmaasho family balaninka qofkan asiga wuu samayn karaa isbitaal hadduu imaadan waa loo samayn karaa oo maxaa la dhaha implant in loo geliyo kale oo cinjir loo geliyo ama maxaa la dhaha ii sheeg minka laga xero kale waa loo samayn karaa iyadana way samaysan kartaa hooyada ayadii iyo qofka ay lamaanahayiin way samaysan karaan taasna way samayn kartaa waxaa kaloo jiro samha waxyaabo qaaroo waxaa arkaysaa tacajiba oo oo hooyooyin qaar ay ku dhahayaan hooyooyin qaar aa ku dhahayo ilmahan anagaa naas ka jarnay waxaa naas kugu jarnan waxay tahay xag muuqaalkayga ahaan inuu isbedelo muuqaalkaaga cunugaaga kaaga muhiimsan taas micnaheedu waxay tahay cunugaaga waa qofkii wehelkaaga ahaa oo kula joogay muuqaalkaagan wax iska bedelaya ma lahan haddii ay fikirkaas oo kugu jiro marka waxaa kusoo koobayaa in hooyooyinka ay mar walba ka taxadiraan ilmahooda ay naasnuujin fiican u sameeyaan ayagana ay qaataan nafaqo fiican ay qaataan qudaar badan ay cunaan cuntooyinka maxaa la dhahay jirkooda dhisaya maadaama oo macdan badan ay ka baxaysa inay cunaan qudaar badan inay cunaan hilibka cad inay cunaan hilibka gaduudan waxaa ka fiican hilibka cad digaag iyo iyo malaay kalluun oo kale inay cunaan waxyaabaha nafaqada jirkooda soo gelinaya inay cunaan cabitaan badanna inay qaadato hooyada oo cabitaan badan ay cabto maxaa yeelay cabitaanada badan waxay sameynayaan qofka jirkiisa inay energy badan iyo nafaqo badan inay geliyaan soo marka waxaa loo baahan yahay maadaama oo wax badan ay luusgaraynaysa inay ayada isdhista horta samha waxaa arkaysaa hooyadiia tacbaana sida loo cunugii uga jaqaayo caanihii uga jaqaayo kista ugu dambeysa markuu ka dhammeeyo maamadii waxaa waaya ayada anemia noqonayba ayadaaba khatar gelayso taasna waxaa keenayso een, marka hore ma isku roonaanin isku roonaanshahaasna ayada keliya kuma xirna maamada maadaama cunugeena ujinay socodkeeda ma badan karo waxaa loo baahan yahay marka qofka oo ninka ragga u qabo maamadaas in maxaa la dhahayo baalansiga ayada maadaama cunugan oo asiga dhalay qofkan ay xaaskiisa tahay waxay cunaysa inuu ka warhayo ayada nafta oo cunugaas keliya uuna fiirin oo dhaho ayadana cunto fiican iyo waxyaabo badan oo cunto cun la talin badan uu la sameeyo maxaa yeelay gurigu waa meel lagu wada nool yahay marka waxaa loo baahan in la iskaashado waxaan dhihi lahaa faamilka oo dhan hooyada iyo aabbaha inay iska kaashadaan cunugooda si een, naasnuujin fiican ay u sameyn lahaayeen si ay uga badbaadaan een, inay ku dhacaan cudurrada qaarkood oo nafsadiisa khatar gelin kara Een, cudurradaasa sabab u noqon kara cunugio naas fiican aan nuugin marka inta cunugaaga cudur khatara uu ku dhici lahaa waxaan kugula talin lahaa hooyo walbo meel walbay joogto soomaalida gaar ahaan haweenka soomaaliyeed waxaan kula talin lahaa in ilmahooda naasnuujin fiican ay u sameeyaan Een, maxaan ku idhaahdaa saxaafadda nasuun guuni ee noogu timid waraysi waxaan ka mid ahay kalkaaliyaasha caafimaadka ee magaalada ndhobley Een, waxaan rabaa inaan waxoogaa warbixin kooban ka sameyno haddii aan la idmo Een, naas faa'iidada naasnuujinta ay leedahay Ee, naasnuujinta faa'iidooyin badan ayay u leedahay cunuga iyo hooyadaba Een, marka hore cunuga naas kala nuujiyo oo waxay sameynaysaa difaaciisa jirka ayay xoojinaysaa si oo cudurrada iskaga difaaco Een, shubankana waxbay ka taraysaa oo ma shubmaayo cunuga haddii naas si fiican loo siiyo Een, hooyadana een, maxaan ku idhahdaa in xubnihii markay dhalaysay een, maxaan ku idhahdaa u kala jiidmay ay dib iskugu soo noqdaan bay sahlaysaa cunuga naas nuujintiisa xanuuno badan oo haddii naaska laga nuujin uu ku dhici lahaa way ka badbaadinaysaa cunuga markuu nuugo naaskiisa marka faa'iido badan buu leeyahay cunuga naaska la siiyo marka hooyooyinka waxaan ku wacyigelinaynaa inay siiyaan naasas naaska caruurta ee xilliga marka ay dhashaan bay hore ka siiyaan Een, maxaa yeelay waxay sahlaysaa in in cunugii uu jirkiisa difaac yeesho ee, fitamiino badan oo ka maqanna uu helo jirkiisana uu iska caabin karo cadu- cudurrada ku dhaca ee, caruurta yararka ah shanta sano wixii ka yar haddii oo naaska si fiican loo luujiyo wuxuu ka badbaadayaa in ay cudurradan ee, maxaan ku idhahdaaye een, uu ka badbaado haddii uu talaal helana ka wasii fiican marka waxaan dhihi lahaa hooyooyinka een, cunu- caruurta dhashay naasnuujinta ha- si fiican haloo naaska haloo nuujiyo faa'iido ayuu u leeyahay cunuga iyo hooyadaba intaas ayaa kusoo koobi lahaa Een, arrinta oo ah maxaan ku rahdaa hooyada iyada oo cunugi nuujinaysa cunugi uu yaryahay een, uur qaadayso een, waa- waxay u kala fogfogeysay cunuga naasnuujinta cunuga naasnuujinta haddii een, hal sac kadibba la siiyo hal sac kadibba la siiyo ee way ka badbaadaysaa inay uur qaado waa cunuga oo ay si fiican u nuujisa ayay kaga badbaadi kartaa inay uur qaado in cunugii oo yar wasalaamu calaykum
waa tahay dhegaystayaal guud ahaan waxaa intaasi inooga eeg barnaamijka caafimaadka ee aad kala socoteen raadiyaha sanguni muujada siddeetan iyo toddoba dhibic toddoba makartis waxaa barnaamijka idiin soo diyaariyey islamarkaana idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed cali samow intaan toddobaadka dambe ku kulmi doona barnaamijka mid la mid ah waxaan idinka tagayaa sidaa iyo ammaano allah dadku wada cawdaane midnaan cayrinayne oo caradeena hala iseeyo ururka caafimaadka ururka caafimaadka caruur iyo ciroole dadku wada cawdaane midnaan cayrinayne oo caradeena hala iseeyo